bismi illaahi raxmaan raxiim kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkai fiidnimo ee caawa iyo daljir waa habeen isniin ah talaadana ay soo gelayso taarikhduna ay ku beegan tahay labada bisha janawari sannadda labada kun iyo toddobiyo tobanka barnaamijka fiidnimo ee caawi daljir oo idinka imaanaya magaalada muqdisho arrimaha ugu waaweyn ee caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah marka khasaaraha oo rasmi ah markii la tira koobo oo laamaha shaqada la soo gudbiyaan baan idinla wadaagaynaa insha allah haddii laha idmo waxaan idin xaqiijinayaa qaraxuna waa dhacay inta la hubo shan qof ayaa geeriyootay tiro kalena waa ay dhaawacmeen kadib laba qarax oo maanta lala egtay hoteelka biis ee magaalada muqdisho guddiga doorashada guddoonka baarlamaanka soomaaliya oo shaaciyey jadwalka doorashada guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa baarlamaanka cusub ee soomaaliya oo mooshinkii ugu horreeyey gudbiyey han yuuna noqonin qiimayntu iyo kaambeynka socdaay hebel muxuu lacag haystaayo codkii beequu ku rabaa ee ha noqoto qofka intii lala fadhiisto madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe oo farriin adag u diray xildhibaanada cusub ee baarlamaanka tobnaad ee soomaaliya odayaal ka cabanaya xubin baarlamaan oo lagu soo celiyey guddiga nabadgelyada gaalkacyo oo boogaadiyey heshiiskii shalay muqdisho ay ku wada gaareen madaxweynayaasha galmudug iyo puntland odayaasha xebaha bandarbeyle iyo ayl oo qayladhaan ka muujinaya maraakiib jarayeef oo faraba'an ku haya dhulxeebeedkaasi iyo warbixin la xidhiirta sidee dunida looga soo dhoweeyey sannadka cusub ee laba kun iyo toddobiyo toban qodobadaasi iyo qodobo kale oo la xidhiira arrimaha soomaaliya waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna fiidnimo ee caawo iyo daljiro aad kala socotaan herarka f m ee soomaaliya aan ku leenahay adduunkana barta internetka ee daljirot com ayaynu ku bilaabana sidii qodobada barnaamijkan aad ku maqlayseen magaalada muqdisho waxaa faahfaahin dheeraada laga helayaa laba qarax oo maanta loo adeegsaday gawaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey kuwaasi oo lagu weeraray meel u dhow xarunta ciidamada amisom ee xalane afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in qaraxyadaasi ay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa ee ka dhaca magaalada muqdisho inta la xaqiijiyey qaraxyadaasi waxaa ku dhintay shan qof halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen tiro kale sida laamaha amnigu ay sheegeen waxaan rabaa inaan si horu dhaca idinkugu sheego in qaraxuna dhacay gurmadka deg dega ah ee dawladda hoosan ay shaqadii hayaan waana qaraxii ugu weynaa ee ebed ka dhaca muqdisho ka dhaca weeyaan cadowgu ilaahay baa ku mahadsan goob shacbigu ku yar yihiin bay ahayd oo aan deegaan shacbi ahayn buu ka dhacay waa u jeeddaan meesha burburtay iyo guryaha burburay dhammaantoodba marka khasaaraha oo rasmi ah markii la tira koobo oo laamaha shaqada la soo gudbiyaan baan idinla wadaagaynaa insha allah haddii laha idmo waxaan idin xaqiijinayaa qaraxuna waa dhacay dhimasho iyo dhaawacna way jiraan khasaaraha rasmiga ma hayo waa soo gudbinaynaa insha allah haddii laha idmo afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane ayuu kaasi ahaa guddiga qabanqaabada doorashada guddoomiyaha baarlamaanka federaalka ee soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa shaaciyey xilliga rasmiga ah ee la qabanayo doorashada guddoomiyaha baarlamanka iyo ku-xigeenadiisa qoraal ay soo saareen guddiga oo raadiyo daljira heshay nuqul ka mid ah ayaa lagu shaaciyey in doorashada guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya la qabanayo kow iyo tobanka bisha janaayo ee sanadkan halka guddoomiye ku-xigeenadana lagu shaaciyey in isla maalinta xigta ee labayo tobanka janaayo doorashadoodu ay dhici doonto isla baarlamanka xubnaha cusub ee baarlamanka soomaaliya ayaa markii ugu horreysay waxa ay keeneen mooshinkoodii ugu horreeyey oo ay ku dalbanayaan in lagu fasaxo xubnihii horay loo celiyey ee guddiga xalinta khilaafaadku ay sheegeen inay musuqmaasuq ku soo baxeen guddiga xalinta khilaafaadka ayaa horay u soo gudbiyey liiska kow iyo toban xildhibaan oo lagu dalbanayo doorashadooda in dib loogu laabto maalmo kadibna waxaa xigay in hogaamiyaasha madashu ay sheegeen toddoba ka mida xildhibaanadaasi in la cafiyey halka afar ka mida ay sheegeen doorashadooda in lagu noqonayo guddoonka ku-meel gaarka ah ee baarlamanka soomaaliya oo arrintaasi ka hadlaya waxaan ka qangaraynayaa haddii ilaa yidhaa haddayba meeshaan soo gaareen in xubnahaas dabarka laga furo go-aan baarlamaan ama qaraar ahaan aan u soo saarno maraanna jidka annaga aan soo marnay haddii allah awoodda la ogolaado waayo dhib hadda inta haystaa ku filan waana dareemi kartiin xanuunka ay leedahay
guddoomiyaha kumeelgaarka ee baarlamaanka soomaaliya ayuu kaasi ahaa waa hagaag dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiw daljar barnaamijkai fiidnimo ee caawa iyo daljar oo idinka imaanaya magaalada muqdisho ayaan weli bartanka uga jirnaa gordhow waxaad maqli doontaan odayaal ka cabanaya xubin baarlamaan oo lagu celiyey guddiga nabadgelyada gaalkacyo oo bogaadiyey heshiiskii muqdisho ay ku wada gaareen madaxweynayaasha puntland iyo galmudug afhayeenka nabadoonnada gobolka bari oo soo dhoweeyey heshiiska dhex maray maamulada puntland iyo galmudug odayaasha xebaha bandarbeyle iyo ayl oo qayladhaan ka muujinaya maraakiib jareef oo farabacan ku haya dhulxebeedkaasi iyo warbixinno kale oo la xidhiira arrimaha soomaaliya hase yeeshee madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland axmed maxamed islaan axmed midoobe ayaa sheegay in xildhibaanada baarlamanka cusub uu kula dardaarmayo in aysan madaxweynaha cusub ku soo dooran lacag badni loona baahan yahay in cadaalad iyo qarannimo loo doorto madaxweynaha jubbaland ayaa sheegay in looga baahan yahay xildhibaanada cusub in ay si aada uga fakaraan musharaxa u qalma in codkooda ay siiyaan si looga baaqsado wakhti ku luma isjeejeed iyo waxqabad la-aan madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland ayaa intaa ku daray in xilligan la joogo wakhtigii codka la siin lahaa mas-uul samata bixin kara dalka soomaaliya doorashadani doorashooyinka hore way ka kulushahay way ka lacag badan tahay way ka legdin badan tahay arrin waa xaajo adag wey waxaan rabaa inaan u sheego xildhibaanada yuuna noqonin qiimayntu iyo kaambeynka socdaay hebel muxuu lacag haystaayo codkii meequu ku rabaa ee ha noqoto qofka intii lala fadhiisto in la qiimeeyo lala war qofkaani muxuu soo kordhin karaa muxuu qabanaya ama ha noqdo mid jooga ama ha noqdo mid cusubaa imanaya ama ha noqdo mid hore u joogi jira waxay u baahan tahay in miisaan la saaro qofka oo qofkan cabacitigiisa iyo waxqabadkiisa iyo wuxuu soo kordhinayo ee laga taxadaro oo laga cararo masalada lacagta inay noqoto qiimaha wax lagu qiimeynayo ama miisaanka wax lagu cabirayayo inay lacag noqoto aad baan uga digaya arrintaas waa arrin soomaalinimada ku xun waa arrin dowladnimada dhib ku ah waa arrin natiijo xumo keeni doonta hadday lacag noqoto dee ninka lacagta marka hore lagu dooranaya deyn buu wadanka gashaday deyntiisi buu soo ceshanay yaa u diiday ka xildhibaanka ee milyan iyo shan boqol ku bixiyey ma waxaad u malaynaysaa sanadka mushaharka xildhibaanku boqol iyo afartan iyo xogaabu noqonaya milyan iyo shan boqolla kursi bay ku baxda muxuu uga jeedaa macna looga jeedaa lama kala kara waa wadan dayn la gelinaya qof walba rabo inuu yidhah waan kasoo taydii waan kasoo gudanaya madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe ayuu kaasi ahaa waxgarad haween iyo cuqaal ka soo jeeda mid ka mida beelaha dega gobolka bari ayaa cambaareeyey oo muujiyey dareenkooda sida ay uga xun yihiin xubin baarlamaan oo saami ay beeshooda u lahayd xubintaasi oo qayb ka ahayd xubnihii ay horay u soo celiyeen guddiga xalinta khilaafaadka ee heer federaal waxaana xubintaasi ay qayb ka ahayd afar xubnood oo madashu ay dib u soo celiyeen halka toddoba kalena ay shirkoodii ugu dambeeyey xasaanad ku siiyeen waxgaradkaasi oo rag iyo dumarba leh waxa ay nagu soo booqdeen xarunta daljir ee boosaaso waa kuwan iyagoo ka hadlaya dareenkooda aniga waxaa la yidhaahdaa caaqil cumar siciid cismaan yuusuf waxaan ka tirsanahay beesha ugaar salibaan odayaasheeda waxaan leenahay oo cambaaraynayna oo ka hadlaynaa arrintaa iyada ah beesha lagu sameeyey oo maxaanku yidha ilaahay idankiisa lagu soo celiyey mawjada ninkii beeshu dooratay ummadda laga soo saaray waxaan u aragnaa arrin qaldan oo siyaasaysan oo wax dembiya oo beesha lagu haystayo wax sawaalmidda inayna jirinin ay tahay arrin siyaasadaysan oo xumaan laga wado beeshana wax loogu dhimay xubintii maxaanku idhahda beeshu ay dooratayoo halkaas mawjada wax qalada ayna jira ummadduna ogsoonayd markaanti laga ahaa guddiyadu joogeen waxubla joogeen baa ummadda kala joogta la daawanaayey waxaan u aragnaa marka wax khalada oo lagu sameeyey nin kastaaba ha sameeyo oo ha sameeyo hadda ninna anigu tilmaami maayo laakiin waa qalad beesha laga galay oo ummadda laga galay oo ninkaas la doortay laga galay taa taasaan leenahay waxaan maxaanku idhaahdaa guddidii doorashada waday oo puntland waxaan ammaanayaa guddidaas wax qalada iyo xumaana oo inoo geysatay waanu ka tirsanaynaa ma jirto haddii hadalla qayb qayb annaga naga mid yacnii wax maxaan ku idhaahdaa wax yidhaahdeenna waa ka raalligelinaynaa waa ka raalligelinaynaa kunkii baanu ka raalligelinaynaa guddidaasu waxaan wanaag ahayn oo annaga ay noo geystana ma jirto arrinkaas baan baan baan baan baan oranayaa haddana hawsha hadday noo soo noqotona beesha ayay u taallaa iyaday u taallaa sidai haddana ma ujeedaa waxay meel marinayso iyo cidday dooranayso anigu intaan hadalka ku leeya ama oranaya intaa weeye warbixin baan ka dhiibayey in maxaan ku arrimahaasu inay arrimo sax ahaayeen
beeshaan waxaan u nimi oo halkaan aan u soo fadhiisanno uga hadlaynaa xubintii federaalka beesha ku lahayd muse sareebaan waa la doortay si xaq ah oo xalaal ah oo xay ah oo loo dhegyaha lagu doortay haddana waa la soo ceshay waxaan u aragnaa xaqdarra in lagu soo ceshay waxaan ku salaabay salaanta islaamka waxay tahay odayaasha igu horreeyey waxaa la in dood la yaqaan in dad la yaqaan baa ka wanaagsan odayaasha igu horreysay intay ka hadashay baan an yar cayilinayaa waxay tahay waa la haddii furuq yimaado furuq waraa waa fara leefleef ninkaa la yidhaahdo cabdi maxamuud maxamed si xaqa wax ku helay si xaqana lagu gudbiyey dadka waxa weeyaan siyaasadeeyey oo kursigaa soo ceshay waa cambaaraynayna waana ka xunna arrintaas kalen arrin wanaagsan maaha ilahay baan kala xisaabtamaya sida odayaasha u horreeyey yidhahdeen rabbi xubintii aanu ku lahayn ee la soo celiyey ee sida ay u soo noqotay ilaahayna og yahay annaguna aanu ognahay ee siyaasadaysnayd waxaanu caddaynaynaa inaan intaa loo dhaafin intaa ay tahay inaan loo dhaafin baanu caddaynaynaa waxaan kale oo aada iyo aad aada ugu mahad celinaynaa ilaa guddi heer federaal ilaa iyo guddi heer puntland aada iyo aad baan ugu mahad celinayna waxaanu kaleeto oo caddaynaynaa saxiixa laga hadlayo mar hore iyo mar dhexe iyo mar dambe oo hadda la joogaba boqol iyo soddon iyo shantii isin ee soomaaliya dowladda u saxiixday iyo cidday wakiilatay baa saxiixaasu joogaa iyaduu ku eg yahay iyadaa ku filan soomaaliyeed meel walbay joogto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ka hadlayaa xildhibaanka sida xaqa ah loo doortay oo la soo celiyey waxaan leeyahay anugu maadaama aan nahay beesha muuse saleebaan aad baa arrintaa uga xunnahay una cambaaraynaynaa wixii soo celiyey xildhibaanka oo macnaha keenay si xaqa loo doortay oo aad ogeydeen afar nin kusoo doora doorashadii kusoo galay oo doorashadii si xaqa ay u dhacday haddana na lagu soo celiyey waan cambaaraynaynaa wixii nagu soo ceshay iyo wixii siyaasadaha gaarkaa ka wata soomaaliyeed meel walbay joogto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ka hadlayaa xildhibaanka sida xaqa ah loo doortay oo la soo celiyey waxaan leeyahay anugu maadaama aan nahay beesha muuse saleebaan aad baa arrintaa uga xunnahay una cambaaraynaynaa wixii soo celiyey xildhibaanka oo macnaha keenay si xaqa loo doortay oo aad ogeydeen afar nin kusoo doora doorashadii kusoo galay oo doorashadii si xaqa ay u dhacday haddana na lagu soo celiyey waan cambaaraynaynaa wixii nagu soo ceshay iyo wixii siyaasadaha gaarkaa ka wataba aad baan u cambaaraynaynaa waxaan halkan ka jeedinayaa xildhibaanka la soo celiyey oo lagu soo ceshay baadilnimada waa cambaaraynaynaa cabdiyare cabdi maxamuud maxamed xaq baa lagu doortay waxaad doortay beeshiisii waxaad doortay guurtadii waxaad doortay oo lagu doortay waxqabadkiisii wanaaggiisii horumarkii waagi horta u qabtay baa tolkiisao dhan ku doorteen cid u kala maqnayd ma jidhe reerkao dhan doorashuu galay doorashadiibuu ku guulaystay saddex iyo saddex binood buu helay waa ku guulaystay marka waxay tahay dadka soo ceshay waxqadaraan leenahay waana cambaaraynaynaa aad baana uga qunnaa waxaan ayidaynaa maxay haytay ku- eh, nimanka qolada doorashada guddiga doorashada oo aada iyo aada u gutay xilkoodii oo dadaalay oo si fiican iyo nidaam iyo iyo ciidanka iyo dowladda oo dhan habeynaya ilaalinayay hataa hadal yar kama dhicin hadal yar kama dhicin marka waaban yaabnay meesha nala ka haysto dadku bani-aadmigaah macarad waa yeeshaa dadka dhan macarad ma noqdo laakiin yuu yahay intaas oo sano dad haystay dad kaloo iska hadlaya waxaasoo dhan waa forged waxaan leenahay aada iyo aad baan ugu mahad celinaynaa eh, guddiga doorashada oo si xalaal oo xaq ah xaqeeda u gudatay iyo guurtada iyo ergadada waxaana leenahay aada iyo aad baan uga xunnahay ambaaraynaynaa haddaanu nahay guurtadii muses eh, muse sulemaan waxaan leenahay waa xaqdaro waa xaqdaro
guddiga nabadaynta magaalada gaalkacyo ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxay uga hadleen xaaladda ammaan ee gaalkacyo guddiga ayaa sidoo kale waxa ay soo dhoweeyeen heshiiskii ay magaalada muqdisho ku wada yeesheen shalay madaxda labada maamul ee puntland iyo galmudug waa kan guddoomiyaha gobolka mudug ee puntland xasan maxamed khaliif oo warbaahinta arrintaasi kala hadlay nabad baa la rabaa labada dhanba waa ka warqabnaa nabad baa la rabaa dadku nabad bay rabaan een, in in- in yar baan nabad rabin inta yarna waxaan filayaa dana gaara iyo aqoon darra u geynaysa ee qof colaad rabaa oo wax ka helaya oo ama interest ka helaya ma jiro Ee, waxa weeye wiil baa ku dhinta wiil kuma dhismo guri baa ku d- ku gubta guri kama dhismo Een, iyo wixii la mid ah dhinaca dhaqaalaha waa wuxuu yahay dhinaca dadka waa wuxuu yahay dhinaca diinta waa wuxuu yahay dhinac walba waa wuxuu yahay colaaddu waa wuxun tahay oo dagaalku waa wuxuu yahay marka ninna ma rabo ninkii aqlila ma rabo Een, ilaahay waxaan ka baryanaa in ilaahay isku quluub naga dhigo oo dadkii nabad ku noolaada oo si fiican u noolaada ilaahay naga dhigo taas intaasaan uga gudbayaa tan kale waxaa weeye een, dadku ee, ee, waa madaxweynayaashii waxaa la yidhi ee, waa waa shireen arrimo nabadgelyo ka shireen een, waa isla heleen een, hadda ka horna een, ayaga asaas u ahaa inaan isu nimaadno oo guddi la sameeyo oo hawshaan bilowgeedii ayaga ee, laba goor dagaalkii hore iyo kan intaba ayaga een, aasaasay in maaragtay ee laysku yimaado haatanna wixii ay gaareen ama go'aanada ay gaareen waa soo dhoweynaynaa waxay rabaan ha ahaadeen go'aamada ay ay gaareen waa soo dhoweynaynaa si buuxda uma hayo haddeer anigu laakiin go'aamada nabadda ku saabsan oo ay gaareen waana ka filaynay waana soo dhoweynaynaa Een, waxaan kaloo soo dhoweynaynaa qof kasta oo soomaali ah oo een, nabad wada waa soo dhoweynaynaa waxaan kaloo soo dhoweynaynaa hay-ad kasta oo nabad ka shaqaynaysana waa soo dhoweynaynaa waxaan soo dhoweynaynaa een, codka nabadda iyo carabka nabaddana waa soo dhoweynaynaa waxaanu diidaynaa wax kasta oo aan nabadda ku saabsanayn qofkii ku hadla hay-addii ku hadasha ciddii ku hadasha qoladii ku hadasha dhinacii ku hadla ma doonayno raalli kama ahin ma rabno ninoona anigu dhinaca puntland hadda baan ka hadli karaa dhinaca puntland qof ka hadli kara qof colaadda wax ka odhan karaa ma jiro nabadda waxbuu qofku ka odhan karaa nabad baan haysannaa ee, nabaddii waan noo soo korartay alxamdulilaah qofku waa dhihi karaa wax nabad la isugu soo dhowaan karana wuu sheegi karaa laakiin colaadda colaadda waxaa ka hadlaya een, wixii jira oo hadda matalan ama xadguduba oo ku yimaada ama dhiboo loo geysta maamulkaa ka hadli kara laakiin haddii la yidhaha qof walba saxaafadda ha ka hadlo waxaa weeye waxay noqonaysaa een, nabaddii yaraydoo la haystay in la waayo ma garat Ee, saxaafaddana waxaan leenahay walaalayaal dadkaa ka mid tihiinoo waa gurigiinnii een, sida ay tahay ee, wanaagga ka hadla nabaddaad lacag ku yeelaysaan nabadda ka hadla annagaa maaragtay idiin yeerayna oo rabna inaad nabadda aad nala joogtaan oo nagala hadashaan nabadda ka hadla Ee, waxaan ku soo ururinayaa ilaahay colaadda iyo abaartaba ha naga saaro ee dad abaaro hayso oo dadkoodii bakhtiyayo oo dhibaataysan yahay inay haddana colaad sii jeclaystaan caqalixumo aada u weyn wey caqalixumada allah hayna ka saaro caqalixumada allah hayna ka saaro ilaahay hayna miday gudoomiyaha gobolka mudug xasan maxamed khaliif ayuu kaasi ahaa nabadoon cabdiqaadir axmed ibraahim xasan xarago oo ah afhayeenka nabadoonnada gobolka bari ayaa dhankiisa isna ku tilmaamay heshiiska muqdisho mid aad u najixinaya gaalkacyo oo nabad lagu wada noolaado waxaana uu ku tilmaamay heshiiskaasi iyo in laga wada shaqeeyo nabadaynta gaalkacyo mid suurtogeli karta ummadda halkaasi deggan in ay ka shaqeeyaan aayahooda nabadoonka ayaa u warramay waryaheena xasan haykal
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أن أولا إذا عدد الدلجر حسن هيكل آدو مع سنتهين iyo dhammaanba shacabweynaha puntland iyo soomaaliyaba waa salaamaya salaan kadib waxaan aada iyo aada usoo dhaweyneynaa oo runtii wax weyn oo ah heshiiskii taariikhiga ahaa ee hadda la cilaamiyey ee horudhaca u ahaa gobolka mudug waan soo dhaweyneynaa waxaan usoo dhaweyneynaa si aada iyo aada u weyn si kal furan maxaa yeelay xalka mudug waxaanu aaminsannahay inuu yahay xalka soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaanba inay muhiim u tahay qodobada ka soo baxayna waxaan u aragnaa inay yihiin kuwo muhiim u ah bulshada soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan gobolka mudug muhiim bay u tahay saddexda qodob oo horudhacaana waxaan u aragnaa inay yihiin kuwo waxtar u ah gobolka mudug sababtu waxay tahay wadooyinka oo laysu furaayo haddee ganacsigii iyo isu socodkii iyo ummadii kala xirayd inay hesho sidii ay horay u wada ganacsan jireen oo u wada socon jireen muhiimad weyn bay u leedahay puntland iyo galmudugba ciidamada oo horay booliiska oo in laysku daro iyaga ruuxadoodu waxay u tahay guul weyn oo soo hoyatay in gal mudug in loo helo ciidan isku kalsoon oo wada shaqeeya oo ka wada shaqeeya amniga iyo istiqraarka gobolka muhiimad weyn bay uleeda u leedahay in laysu yimaado oo nabadda iyo horumarka laga wada shaqeeyo iyo sidii beelaha walaalaha ay ku nabdoobi lahaayeen oo horumarkooda usii wadan lahaayeenna haddii horeydayba guddi ulahaayeeno guddigu iyo madaxda hadda arrintan ka shaqaysayba waxaan u oran karaa waa tallaabo weyn oo runtii muhiimad weyn inoo leh horumarka tusaalaha ka muuqda in mudug ay ku soo noqoto mar labaad sidii heshiiskii hore oo jabay oo hadda sane ay ka dhacday kan hadda aynu gelaynah inuu yahay kii labaad oo aynu ku najixi lahayn oo dhab aynu ma garanaysaa wax weyn inoo tari lahaa saasaan u aragnaa waayahay afhayeene haddaan isdul taagno qodobka ah in laysku dhafo ciidamo boolis ah oo ka shaqeeya amniga gaalkacyo waxaan la soconnaa in dhowr mar puntland iyo galmudug ay isaga hor yimaadeen magaalada gaalkacyo heshiisyo horena ay u dhaceen oo magaalada gaalkacyo ay ka dhaceen malas odhan karaa marka ciidamadaasi kalsooni waa lagu qabi karaa in mar labaad aysan soo laaban colaad noocan oo kale ah ha runtii arrintaas waan u aragnay maxaa yeelay heshiisyadii banaanka ka jiray waad la socotaana waa hirgeli weyday wadankii soomaaliya weliba caasimadii oo ay madaxweynihii soomaaliya iyo ra-iisul wasaarihii soomaaliya iyo ninkii qaramada midoobay u fadhiyey soomaaliyaba ay arrintan marka waxaan u aragnaa inay tahay arrin wadankeenii ka dhacday arrin ma garanaysaa madaxdii soomaaliya iyo madaxdii dowlad goboleedyaduba ay runtii isla tafaahumeen ay tahay arrin dhaxalgal u ah ee ummadda soomaaliyeed ee gaar ahaan gobolka mudug marka waxaan u aragnaa inay tahay isbeddel weyn oo la gaaray iyo wax weyn oo lagu tallaabsanay oo runtii alle subxaanahu watacaala uu solonsiiyey laakiin la rabo inay bulshada mudug ama bunt puntland ha ahaato ama galmudug ha ahaato inay ka faa'iidaystaan oo siday usoo dhaweeyaan ay niyad ahaan iyo qalbiyanba ay usoo dhaweeyaan ficil ay sameeyaan oo sida ay tahay ay u qaataan wixii khaldanna ay khaladka ka saaraan wixii saxanna ay ay magaranaysaa horay ugu sii socdaaneen oo ku ay ku dhiiradaan siday u hirgelin lahaayeen waayahay waxaa lagu ballamay in bisha labaad laba kun iyo toddoba iyo toban dib laisugu soo laabto wadahadal dhexmara puntland iyo galmudug wadahadalkaasi muxuu noqon doonaa baad leedahay wadahadalkaasi wuxuu noqon karaa dabcan guddiyadii way samaysan yihiin isimadii iyo oqaashii iyo waxgaradkii iyo dhammaanba gobolka mudug ee guddiyo ayay u leedahay ee arrimaha qaabilsan ee maamulkii sare ee dowlad goboleedyaduna waa kuwa hadda hirgeliyey inay jawigan hirgeliyey inay hirgasho arrintaa waxaan u aragnaa way hirgelaysaa waana garab taagannahay weliba haddaanu nahay bulshada rayidka ah ama odayaasha iyo cuqaasha puntland iyo iyo isimadaba waa garab taagannahay waxaanuna rajaynaynaa insha allah inaanu wixii aanu wada qaban karno aan wada qabanno bulshada gaalkacyoodna ay hormuud u noqoto inta kalena ay dhaqaale ahaan iyo xoog ahaan iyo kulliba aynu dul dhigno oo markaa isugu wada tagno si aan u wada garanno in mudug ay noo tahay halbowlihii dalka laba dhinacyada puntland iyo galmudugna runtii aynu ugu tallaabsanno inaanu horumarkeennii aan horeyba insha allah ilaahay ina siiyey inaan horay ugu sii soconno ummadda galmudugna iyo iyo puntlandna ay haddii dantooda iyo ummadda dantoodaba ay gartaaniin innaguna aynu garab istaagno oo markaa wixii xal iyo ma garanaysaa wanaag u ana aynu garab istaagno diyaar baan u nahay insha allah arrintaas inaan gacan ka siino annaga ruuxad innaga ruuxaddeenna dhammaanba bulshada puntland inay garab istaagto arrintaa nabadoon xaragoo xasan haykel u warramaya ayuu kaasi ahaa waa hagaag barnaamijkii fiidnimo ee caawa dal jir ayaan weli bartanka u jirnaa cabdulaahi siise waxuu ka mid yahay odayaasha deegaanka bandarbayle iyo ayl waxaana uu raadiyow dal jir uga warbixiyay heer kulka xilligan ay marayso jariifka ba-an ee khayraadka xeebaheenna ay ku hayaan maraakiibta shisheeye waxa uu sheegay abid jariifkii ugu ba'naa iyo dhibkii ugu ba'naa xeebaha in ay kala kulmayaan wuxuuna hadalkiisa raaciyey in aan cidna u maqnayn ceelna u qodnayn dadka ku nool dhul xeebeedkaasi waryaheena mustafe xuseen ayaa khadka telefoonka ku waraystay nabadoon cabdulaahi siisi weydiiyeyna bal xaalku xilligan halka uu marayo
waxa weeye waxa anigu aniga naf ahaantayda markaan kuu sheego anigu waxaan ahay odayaasha bayle iyo aylinta u dhexaysa nabadoonada ka tirsan baan ahay magacaygana waxaa la yidhahdaa cabdulaahi siisi ma garan waaya cabdullahi maxaa ka cabanaysaan
waxaanu ka cabanaynaa maraakiib arada abaar baa ka dhacday shidaa dhacday heebahaasaa wax loo doonan jiray heebiina maraakiib baa qabsatay wax ma wax iyo dhagax iyo iyo bad iyo waxay hadda waa ka badatay kaasaanu ka cabanaynaa ma garatay
waaya yaa qabsaday xeebaha marka ee oo haatana ka cabanaysaan maraakiib anagu waxle ma naqaan
haye maraakiib sharci daraa oo xeebaha marayso habeenkii iyo galabtiiba meelaha ceebta badu ka caariyo wada jooga oo aan xisaab lahayn taasaanu ka cabanaynaa iyo dooyo labadaba in hadda aanu leenahay waxbay ka qabanaysaane ma jiro awaan marka waxaanu doonaynaa wixii kaleeto in nala ka gudbiyo waxyaalahaas sharci darada oo dhibaatada oo nala ku hayo ma garan deegaamada wey deegaamada ee dhibaatada jiriifka ba-an lagu haya
waa bayla bayla weeye bay u badan tahay ilaa ayl intaa ka dhexaysa xaafuun ilaa ayl inta ka dhexayso khaasan baylo u badan weeye bayla iyo degmada badeeda maraakiib intee yooyinkeedaba maraakiib intee leg weye
lama xisaabi karo maraakiibka lama xisa wax la xisaabi karoba ma waaya marka maxay samaynayaan inoo badda ku samaynayaan badda waxay ku qadaynayaan jiris bay gelinayaan baddoo dhan bay baabaan ka dhigayaan goobihii ay baabaan ka dhigeen qalabkii bay qaadanayaan wixii halkan koodii wax dhigtay waa ka jiidanayaan dhibaatada caynkaasa bay nagu sameeyeen marka waxa weeye waa allaale iyo qoladii aanu cawaansan karno inaanu u sheegno baanu xaq nagu ah ma garatay waayo sharci darray ku joogaanin sharci daradaas inay wax laga qabto oo wixii wax ka qaban karaa wax ka qabtaan taasaanu anagu doonaynaa ma garatay taasaanu cawaanka iyo kusoo gudbinay iyada sidaasaan ka cabanaynaa wa wa waay ee, dhinaca dawladda xiriir dhinaca dawladda ma la samayseen
waa la samaynay laakiin waxaa laga qabtay ma jiraanin ma garan
waa tahay ee, marka qolya qol dadka hadda aad ka cabanaysaan ama maraakiibta aad ka cabanaysaan ee, ma u tagteen oo ma la kulanteen looma dhihi karo maraakiibta u baataana lama agmari karo ma garatay wixii arkaa waa ka soo cararaan hub baa lagu soo jeetaa waana ka soo cararaan ma garan waayahay yaa kaloo haatan kula jooga
odayaal baa ila jooga odayaal laba doono iyo laba doonaa salaamu calaykum adeer وعليكم السلام واي واكم مقلا إيه بل مقعاق إيو وحاك عماني سندينا aniga axmed maxamuud baa la yidhahdaa nin kalluumaystaa baan ahay ma garatay هيا
adeerow waxa weeye sidaan wadoonku ku sheegay weeye annagu dawladda waxa horta dawladdu labarada dadka shacabkama qabato ma garatay هيا
ilaa wasaarad iyo gumarnatoora iyo degmada iyo inta waa la hadalay waa waxa weeyaan wax ay ka qabteenna ma jiraan rajo aanu ka qabnayna ma jiraan hadalka ururtiisa beesha caalamku inaynu annaga khaladka aanu khaladkayaga xishanno shartayada xishanno burcadbadeednimadii waa iska wacyigelinna shartayada xishanno nala noo sheegaya lagu xadgudbo sax maaha هيا waxay special ereyadu ugu socdaa ereyga iyagu dawladda dawladaha badaha ilaaliya khaasan dawladda maraykanku ha naga celiso maraakiibtaas dhibaatada nagu haya
أدقوا إيمي سايا كنو مستاهد
anigu ilaa adigu waxa weeyaa soddon sannadood kalluumaysa ahaa أرمت نوعا وكلا تام وشو جوكتي ولي هالشيء ساعتنا كعواني سان مانت wax u soo joogaya ma jiraan taariikhdaba laguma hayo ninkii siddeetan iyo afartan jiray oo aan waraysiga la yeelanay ma arag buu yidhi nin sagaashan jiray oo iga horreeyo aan waraysi la yeeshay ma arag buu yidhi wax caynka caynka kanoo kale kuma sii daayeen dadku warshad ma leh beera ma leh tacab kale ma leh shaqo kale ma leh badaasaa loo shaqo tagaa saddex bilood halka luunas magaaladeeda ma arag saddex bilood كجريف حوغن بالين كوايا ميا saddex bilood kalluunkii aanu ku noolayno loo deganaa saddex bilood ma arag baa kuri qasaac isagoo wax goosasan lagaga gadaa wax iyagana badayadaa laga dhacay واي إيه ضياشة كلو كلا جوغا بل هداد يقول ديبتو axmed subxaan baa la yihahda aniga أحمد هيا الرما الرما اللي شيغا إيو إيه محاكا جرا waa run weeye run weeye arrimahaas waa run ajaib heebahay saasay maraakiibta ka tegi dooniyay reebta wareegayaan dadkii ka shaqaysan jirana sagaayay ka taagan yihiin wiilashii baan ka horjoogna waxaan leenahay waxay noqonayaan badbadaan noqonayaan baxdaad baan noqonaynaa bay leeyihin aniga baa ka hortaaganay waxaan leeyahay gelimaysaan horta waxaan la hadlaynaa adduunkaan u sheegaynaa horta مراكيبتا إيه بدا جريف يهوب مية وطن ah hubbaa saaran hubbaa saaran hadii waxaa loo degtay markii badda kuusha gortii hubkan usoo jeeda kasoo xoraysa waa badi beriga usoo xoraysa هبين إيو مالين ميا مش هبين كلي سوغلا
waa ka muuqanaya yaabaysaa waa nal magaalada marku doonto iyagaa nal loo ah magaaladaasna waa isunayaan iyagaa nal iska habashaan sugaajinayaan oo u hoganayaan siisi oo mustafa u warramayay ayuu kaasi ahaa meelo badan oo dunida ka mida waxaa si weyn uga dhacay fantasiyaha iyo dabaaldegga lagu soo dhoweynayo sanadka cusub ee laba kun iyo toddobiyo toban culamo badan oo arrintaa ka hadashay waxa ay tilmaameen in dabaaldegga sanadka cusub ee laba kun iyo toddobiyo toban aysan ahayn mid dadka muslimiinta u taalla balse ay tahay mid u taalla dadka aan muslimka ahayn arrintaasina aysan bannaanayn diinta islaamka marka loo eego haddaba dunida aan joogno meelo badan oo ka mida ayaa dhacdooyinkaasi ay si weyn u saameeyeen sidee dunida looga soo dhoweeyey waa su-aal waxaa warbixintan ku eegaya arrimahaasi waryaheena mustafa xuseen
soo dhoweyntii sanadka cusub ee labada kun iyo toddobiyo tobanka ayaa dunida siyaabo kala duwan looga soo dhoweeyo iyo weliba halkudhugyo kala duwan waxaana gebi ahaanba idlaaday sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii haddaba magaalooyinka moscow baariis iyo weliba new york ayaa halkudhugyo iskumida ku soo dhoweeyey waxaana lagu soo dhoweeyey soo dhowow sanadka cusub oo labada kun iyo toddobiyo tobanka loola jeeday halka sanadkii tegay ee labada kun iyo lix iyo tobankiina lagu sagootiyey maca salaama amaba baybay sanadka sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka dhinaca ammaanka ayaa iyadana wadamada qaar wadnaha farta ay ku hayeen waxaana inta badan lasoo dhoobay ciidamo aada u fara badan dabaaldegyadii sanadka cusub ee labada kun iyo toddobiyo tobanka magaalooyinka nice oo faransiiska iyo weliba berlin oo germany ah ayay ahaayeen meelaha sida aadka loola yaabay ciida- ciidamadii ugu badnaana lasoo dhoobay si ay ammaanka ay u sugaan waxaan sidoo kaleeto ka maqnayn oo toban kun ciidamo dhan iyagana sidoo kaleeto lagu wareejiyey magaalada london cariga ingiriiska taasoo iyadana ay u muuqatay in cabsi xoogan oo dhinaca ammaanka laga qabay inay dhacaan amaba weeraro argagixisnimo ay dhacaaniin markay tan iyo markii britain ay ka go'day midowda yurub inteeda kaleeto ayaa wax saameyn weyna aysan ku yeelan dabaaldegyadii sanadka cusub ee labada kun iyo toddobiyo tobanka isu socodka bulshada ayaana ahaa mid aada u kala socda ciidamada tiradoodu ay dhan tahay laba kun oo ciidan ayaa iyagana waxaa lagu arkayey in ay ku gaaf wareegayeen meesha sida aadka loogu dalxiis tago ee cariga brasil ee leeyahay rayo de janeiro cabena beach halkan ayaa waxay tahay meelaha sida aadka loogu dabaaldego laba kun oo ciidan ayaana sugaya ammaanka laba malyan oo dad ah balse dhinaca kaleeto wadanka turkiga ayaa habeenkii soo dhoweynta sanadka cusub ee labada kun iyo toddobiyo tobanka aysan u ahayn habeen wanaagsan kagadaal markii ciidamo tiradooda lagu sheegay toddobiyo toban kun oo ciidan ay sugi waayeen ammaanka magaalada istanbul qof isi soo qariyay ayaa sabab u ahaa in soddon iyo sagaal qof naftooda ay ku waayaan waxaana qofka kale uu iskusoo uu noqday mid isku soo midaamiyay dadkii u dabaaldegayay sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka soo dhoweyntiisa dhinaca kaleetona israa'iil ayaa iyadana dadkeeda waxay ku wargelisay inaysan muwaadiniinteedu gebi ahaanba aysan u safrin cariga hindiya waxaana ay ku wargelisay inay dhici karaan weeraro argagixisnimo madaxweyne donald trump oo madaxweynaha wadanka maraykanka ayaa isagana ka hor inta aan loo dabaaldegin sanadka cusub labada kun iyo toddobiyo tobanka ayaa baraha bulshada isagana waxa uu soo dhigay hadal muhiim ah waxaana uu muwaadiniinta reer maraykan uu uga digay waxa uu ugu yeeray cadowgooda faraha badan gaar ahaan barta twitter-ka ee uu leeyahay donald trump ayaa waxa uu ku soo qoray waa in aad ka digtoonaataaniin cadowgiina faraha badan waxaa dhici kara dad badan oo ka soo horjeeda horumarkiina isla markaasna galaafan kara naftiina ayuu yidhi madaxweyne donald trump marka aynu ku nimaadno dunida koowaad iyo weliba labaad xaalada dalka soomaaliya ayaa sanadkani waxa uu ugu dhashay iyadoo dadka soomaaliyeed ay qabaan ifafaalo wanaagsan islamarkaasna niyadda lagu hayo inay dhalato dowlad samata bixisa dadka iyo dalka muddada dheer ee dhowr iyo labaatanka sano ah ay ragaadisay siyaasad xumada dhinaca hoggaanka ah warbixintii koobneed dhegaystayaal ayaanu ku eegeynay dunida iyo sidii loo soo dhoweeyey sanadka cusub ee labada kun iyo toddobiyo tobanka iyo waxyaabihii dhacayna halkaa haynoo joogto
wasaaradda xanaanada xoolaha ee puntland oo kaashanaysa mashruuca faw midowda yurub iyo midowda afrika waxa ay aqoon isweydaarsi la xiriira dhaqashada xoolaha ay ku qabatay degmada buuhooda ee xarunta gobolka cayn waa kan waryaheena khayr cawl ismaaciil tababarkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda xanaanada xoolaha puntland oo gacan ka helaysa midowda afrika yurub iyo hay-adda faw ayaa lagu qabtay magaalada buuhoodle waxaana ka faa'iidaystay dadka ku lug leh dhaqashada xoolaha ka ganacsigooda iyo kuwa siyaabaha kala duwan uga faa'iidaysta xoolaha tababarkan ayaa qayb ka ah mashruuca koruqaadista ganacsiga xoolaha soomaaliya oo ay iska kaashadaan afarta dhinac ee tababarkan lugta ku lahaa ugu horreyna waxaa ka warbixiyey cabdirasaaq maxamed oo bixinayay tababarkaasi aqoon isweydaarsi wey annagu waxba idiinma wadna idinkaa wax badan idinka rabnaa waa aqoon isweydaarsi waxaan rajaynayaa waxa weeyaan in aan helno xogo ama dad waayaarowga ah howlaha kan marka horeysa waxa weeyaan shirka kan waxa weeyaan waa shir ku saabsan silsiladda ka ganacsiga xoolaha silsiladaasoo kasoo bilaabatay ninka reer miyiga ah oo neefku markuu dhasho dhaqo xanaaneeyo soo gudub xanaanadii xoolaha iyo adeegooda kasoo gudub dilaalkii kasoo gudub nimanka ganacsatada waaweyn xoolaha wakiiladooda ama iibsado qoladaa gadisleyd ah qola la yidhaahda gaadley baa jirto qola la yidhaahda gaadley baa jirto magacaas haddaa la sameeyo gaadleydu waxa weye waa qola fursadaha ka faa'iidaysato dee waxa weye xooluhu markay jaban yihiinna iibsata markay yaro kacaanna waxa weye markay hagaajiyaanna ama dhaqaaleeyaanna ku iibiyo lacag ka badan intii waa gaadley baan anagu u bixina laakiinse gadisley baa jirto waxaa jira dumarka xoolaha ka ganacsada waxaa jirta waxa weeyaan hadda ma lihin anagu quarantine iyo maxjar meeshaan kuma lihin qoladii maxjarada inay nala joogaan bay ahayd kuma lihin qolada xoolaha port veterinary office la yihahdo ama qolada veterinaryga ee joogo tekeda xooluhu markay dhoofayaan hawlahooda qabto ama ha ahaato doonyihiioo la hagaajiyo ama doonyihiioo la cabiro ama hawlahaas oo dhan waxaas oo dhan marka waxa weeyaan silsiladaa isku xiran cabdirashiid axmed raabi oo wasaaradda xanaanada xoolaha ee puntland uga wakiilah buuhoodle iyo saxardid ismaaciil weyrax oo ah haysuduwaha wasaaradda ayaa iyaguna halkaasi hadal ka soo jeediyey aqoonsweydaarsiga hadda uu inoo yeedhay traininka yar inoo qabanayo dhakhtarku waxa weeyaan xoolihii warbixinta aan ka hayno haddii kii suuqa jooga yahay ee dulaalka ahaa haddii kii gaadleyda ahaa ee ka keenayay miya kasoo iibsanayay haddii kii ururinayay ee kawaanka geynayay koob koox kasta waxaa weeyaan silsiladaa isku xidhan waxaa laga rabaa in aan warbixinteena uu inaga ururiyo xogaheena waxtar ilaahay baan ka suganaa laakiin dee wasaaradda xanaanada xooluhu waa tii ku xaflanayd xoolaha deegaankan inta hore ka shaqaynaysay haddeer gacantana ku haysay ilaahay khayrkaas iyo raggii ka soo shaqeeyey iyo dhakhaatiirta iyo waxay noo qabteenba waa yahay marka inagu un xogteena waa intaa haddaan nahay dadkii kasoo qaybgalayaashii oo ka kala kooban dadkii miyiga kuwii sayladda islaamihii qalayay kawaanka xoolo dhaqatadeenii ganacsatadeeni xoolaha intiiba wada joogno marka wixii warbixina insha allahu dhakhtarku ina siinaya casharada iyo uu inoo inoo furayo inoo bilaabayo insha allah uu sidaasuu training ku xilan yahay insha allahu billahi kariim dee wixii kalena insha allahu waa isduwahan uga tegaya insha allahu usoo dhaweynaya hadii laakin sida uu sheegay dhakhtarku wuxuu kasoo bilaabanayaa daryeelka xooluhu qofka xoolaha raaca ee dhaqa awalan yuu kasoo bilaabanayaa kaa waajibkiisa waxa weye neefkeenu si wacan u dhaqaaleeyo oo uu neefkii wax ka barto neefka wuxuu ka baranayaa inaad iska daba socoto xoolaha looma baahna neefka wanaagsan caanaha ku fiican iyo neefka wanaagsan hilibka ku fiican inaad ka barato oo si wacan u xanaanayso oo shilinta ka ilaaliso cudurrada ka ilaaliso oo daweyso oo biyaha siiso intaasaa qofka looga baahan yahay kasoo qaybgalayaashii tababarkan ayaa dhankooda soo dhoweeyey barnaamijyada noocana oo kor loogu qaadayo tayada xoolaha iyo dhaqashadooda waa kuwan sheekh mukhtaar axmed xaaji faarax iyo sahre maxamed kaarshe oo hadal ka jeedinayey waxa weeye waxaa la isweydiinayaa waxay ila tahay dee waa xoolaha xafladan xoolaha unbaa loo dhigay xoolaha iyo dadkuna way isku tiirsan yihiin qofku hadduuna xoola haysan dee naf ma haysto xooluhu xooluhu waxay leeyihiin daryeel kan xoolaha badan iyo kan xoolaha yar inay isku si u daryeelaan baa loo baahan yahay qofka ugu xoolaha yar ri uu ku cadaystu leeyahy qofka ugu xoolaha yar ri uu ku cadaystu leeyahy toban dhari dabka haddii la saaro oo tobankaa dhari aan xoolo ku jirin idi cuni mayso marka xooluhu waxay leeyihiin daryeel u gaara oo dadka daryeelka dadka ka fara badan waxbarasho un bayan gelini oo waxbaan loo dhigine xoolaha dayactir badan jida looma ogola shilinna looma ogola meel xaalufana haddaan alla badin looma ogola cidida jabto waa laga jaraya shilinta waa laga guraya waa la suntayaa amaarad buu iska leeyahay de xoolaha lama kala xigin haddaan la suntan geed wacan baa la hadhinaya meeshii saaka loo dareeriya meel aan ahayn baa lagu mayracaya waxa weeyaan waxaa la yidhaahdaa afarfoolaha aaba mooye aan af kala baran aabaydhimiyahay allow ku ogow oo ku alger waxa weeye geela ugu qaalisan waxaana iminka geeliiba ka qaalisanba wuxuu yidhi oday qayliyo jiroo layidhaha beri noo sheekeeyo adeer faraskii dameerkii baa ka fiicnaaday hadda arigii waaba ka qaalisanoo miy magaaladiina lagu dhaqi karaa miyigiina lagu dhaqi karaa laakiin waa neef iyo tanki geelana meel gaara lagu hayn karo buu leeyahy ariguna meel gaaru leeyahy laakiin marka dani isku qabato waa la isku raashimaya waa la isku daweynaya waa la isku xanaanaynaya markaa qofkii gacanta ku hayowna xanaano siyaada ah kaan ku haynowna dee haddaba bilow ile sarac kaleba melihin dabcan waxaynu maanta isugu nimi barnaamijkan hadda laynoo sheegayey xanaanada xoolaha iyo horumarinta ganacsiga xoolaha iyo koruqaaditaankiisa waadanad ogtihiin waktiga aynu ku jirno wakti adag baa lagu jiraa aan xoolihii u fiicnayn oo dadkii u fiicnayn oo deegaankii aan u fiicnayn ilaahay subxaana wa tacaala marka hore waxaan weydiisanaynaa naxariis caama oo deg dega oo hayra aajila in ilaahay subxaana wa tacaala uu ina siiyo dhibta iyo kulaylka iyo abaartana ilaahay subxaana wa tacaala haynaga soo jebiyo isagaynu baryaynaa oo waxayna gaadhsiin karee ilaahu waxna soo sii ilaahu roob deg degana soo sii ilaahu midna camima oo muntafacanna soo sii baanu leenahay aamin aamin wasala allahuma calaa sayidina khadar cawl ismaaciil raadiyo daljir magaalada gaalkacyana waxaa xarigga laga jaray shirkad sifaysa biyaha oo loogu magac daray furaad waa kan waryaheena shaafic cabdiqaadir warsame oo warbixintaasi ka soo jeedinaya stuudiyaha daljir ee magaalada gaalkacyo shirkadda furaad oo ah shirkad biyaha samaysa ayaa maanta waxay xarigga ka jartay warshada biyaha oo ay shirkaddu soo kordhisay xafladda oo lagu qabtay magaalada gaalkacyo ayay shirkaddu kusoo bandhigtay waxyaabaha ay shirkaddu qabato iyo siyaabaha ay warshadu biyaha u sifayso xafladdaas ayaa waxaa ka soo qaybgalay maamulka gobolka mudug kan degmada gaalkacyo nabadoono isimo ganacsato iyo mas-uuliyiin kale ugu horreynaya waxaa goobta ka hadlay ibraahim maxamuud gurey oo ka mid ah howlwadeenada shirkadda afraad wuxuu ahaa kambani biyaha sifeeya oo aada idinkuba ka warqabtaan waxaan isleeyahay wejigaa hore isbedel buu ka sameeyey xaggii maxaan ku dhahdaye biyaha balkiga ahaa oo dadku isticmaalayey kabacdi waxaanu dareenka iyagu na siiyey inaan baahida loo qabo warshad dhamaystiran oo botlin ka samaysa iyadana waxaanu u guntanay hawshaa inaanu gallo niman badan oo ganacsato ah oo dhalinyaro ah baa maxaan ku dhahdaye hawshaas ka howlgalay hawshaas waxay soo gaadhay furitaankeedii maanta inuu samaysmo insha allah waxaan isleeyahay hadalka badinmaya waxaan u badinayn muuqaal ahaan baad ku arki doontaan warshaddu waxa ay maxaan ku dhahdaye tahay iyo waxa ay qabanayso laakiin warshaddu dad reer puntland ah oo maxaan ku dhahdaye isu tegey oo maxaan ku dhahdaye ra'yigooda maxaan ku dhahdaa ay rag dhowrihi uriyeen oo uu ka mid yahay axmed muuse cartan oo uu ka mid yahay saleebaan daqare ragga noocaasi raggay ka mid yihiin baa fikraddan aasaaskeeda lahaa insha allahu haddana halkaanay soo gaadhay waxaan rajaynaynaa inay maxaan ku dhahdaa noqon doonto mid kaafida dalka oo dhan waxaan is leenahay wax soo saarkeedu wuu kaafin doonaa in badan oo dalka ka mid ah waxaan rajaynaynaa inaanu higsanno iyadoo warshadu u diyaarsan inay samayso cabitaanadii kale waxaan leeyahay waktigeeday noqon doontaa aada iyo aada iyo aada baan idinka mahadnaqaynaa kulanka iyo imaatinka aada halkaan noogu timaadeen hawshaasna aad ka soo qayb gasheen wixii faahfaahinana insha allahu muuqaal iyo ragga kale waad ka arki doontaan asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu
suldaan cabdiraxmaan oo ka mid a isimadii ka qayb galay ayaa isna ka hadlay goobtaasi biyuhu qiimaha ay leeyihiin waxaa dhici karta soomaalidu in dadka ugu yareeya inay ku jiraan waxaa jira ilaahay waa ku manaystay biyo badan ba alla siiyey subxaanahu wa tacaala waxaan maqlay in soomaali halkan ka qaxeen oo ay yeman tageen yeman baa marka soomaali qaxootiyaa tegey yeman intii waa yaabeen soo soomaaliya kamaydan ha oo waa garta biyo ma haysateen ha laba webi baan weliba leenaha naaga ma haysateen ha xaasasna waa haysan biyo iyo idinkoo xaas haysta maxaa idin soo qaxiyay bay yidhaahdeen waxay yidhi haddaan reer yemneed nahay biyaha waxaa weliyada waxaan ku maqalnaa qur-aanka qur-aanka keliyaan ku maqalnaa biyuhu marka allah subxaanahu wa tacaala jannadiisi baa lagu sheegay ifkan qiimaha ay ku leeyihiin waa ogtihiin waxaa la yidhaahdaa life spanka ama shaksiga noolaantiisa xayawaanka iyo dadka caafimaadkooda waxyaabaha lafdhabarka oo ah biyaha ka mid a waa adinka maqlo la yidhaahdo ummaddaa reer dalkaas ah konton baa cimrigooda ku dhintaa afartan buu ku dhintaa konton soddon buu ku dhintaa hadda waxay maraysa dadkiiba inuu dhiman waayaan ilaa iyo boqol iyo la gaaro waxaa ka mida tayada biyaha oo la wanaajiyo biyuhu marka qiimahaas ayay inoo leeyihiin waxaan rajaynayaa waxaa laga sheekeeyey tayadooda waxaa laga sheekeeyey certificadyada ay haystaan anigu waxaan leeyahay kama walwal qabno haddii dadka ka shaqaynaya ee inoo curiyey ee inoo hayaa ay yihiin dad muslimiinah oo tukada salaadu munkarka iyo yani yani waxyaaba ka hortaga ka mid ah marka nin tukada oo hadduu dhinto janno doonaya adduunkana xalaal doonaya sharaf iyo karaamo ku dhex nool oo inaga mida hadduu biyo intuu inoo wadaa qashin ku daro oo doonaya inuu carruurtiisa ku masruufo muraaqabada qaali qaalo waxaa loo yaqaanaa waxaa la ixsaan ilaahay baa ina fiirinaya haddayna arkayna saa ina arkaya taa marka welwel kama qabno insha allah waxay inoo sheegaan baynu qaadanaynaa markaan biyaha intaa uga haro xagga horumarka caalamka isbedelkiisa warshadaha waxyaabaha ugu qiimeeya kamid yihiin waxaa la yidhaha kacaankii warshadaha waxa yurub iyo america iyo inooga hormareen isbedel ka dhashay waddanka ingiriiska ugu horreeyey oo la yidhaha isbedelka warshadaha ayuu ahaa wuxuu abuuray ilaa had soo gaarsiinaya waxaa loo yaqaano dawladaha sideeda g seven g eight g nine waxyaabaha loo yaqaano waxaa lagu qiimeeyaa dawladaha waaweyn maraykanka canada jaban ingiriiska faransiiska german ay ka mid yihiin waxyaabaha lagu qiimeeya waxaa kamid a warshadaha warshaduhu waxay leeyihiin waa garan kartaan ama ha ahaadeen kuwa yaryar ama kuwa dhexe ama kuwa sare sida kobaca yani dhaqaalaha iyo waxbarashada marka waxay hadda iftifaalo weyn u tahay horumarka aynu ku tilaabsanayno khaasatan saldhiga inoogu ah halkeena waxaa la leeyahy ruqo cideeda hadday catirata innagu haddaynu nahay reer puntland ama soomaali si guud ama mandaqadan waxyaabaha inagu aynu soo saarno inaynu garab siino oo duco dadaal isticmaal ku darno waxyaabaha aynu inooga baahan yahay wey waxaan kusoo gabagabeynayaa furaad waxaan leeyahay insha allah tii hirgasha allah suldaan cabdisalaam suldaan xaaji maxamuud oo ka qayb galay xaraka jarkii warshadda ayaa isna ka hadlay goobtaasi ilaahay waa jecel yahay addoonkiisu hadduu shaqo qabanayo shaqada inuu ka niib keeno shaqada noo muuqataa shaqo laga niib keenay camal weyn weeye waxaa la yidhaahdaa siddeetan iyo shan boqolkii caa'idaadka maraykanka warshaduhu soo celiyaan waxa soo celiya smoland middle industrieska ama warshadaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka baa soo celiyaa la yidhi waxaan leenahay insha allahu tacaala warshadaha noocaani waxay kabayaan oo ay dhulka ka soo qaadayaan dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo kan aagagga ay laga laga sameeyey waxaan leenahay dadkii camalkan maalka ku darsaday dadkii alifay dadkii hindisay kuwii ka shaqeeyey kuwa ka shaqaynaya kuwa dugsanaya ilaahay inuu u barakeeyo ilaahay uu kor u qaado ilaahay uu maaragtay ka dhigo camal sii waara oo khayr siile uu ka dhigo baan ilaahay uga rajaynayna insha allahu tacaala annaguna insha allahu tacaala waa u mahad celinaynaa biyo nadiifa waa ku celinayaa waxaan u baahnayn biyo nadiifa biyo fara badan uma jeedo biyo caagooda lagu soo guray uma jeedo waxaan u jeedaa biyo nadaafad leh oo aan la kiimikayn oo dhadhan fiican leh dadka markii wax la siiyo waa looga abaalceliya annagana waa idinka madaxweyne ku-xigeenkii hore ee puntland maxamuud madaxweyne ku-xigeenkii hore ee gaagaabo oo xarigga ka jiray warshadaasi ayaa isna sheegay in ay tani ka qayb qaadanayso horumarka gobolka mudug oo biyaha sifaysa oo nooc walba oo biyaha oo lacaba samaysa hadday tahay qarshadaynta ama caagadaynta furaynta qaboojinta soo saaridda iyo nooc walbaba ayaynu halkan ka furaynaa maantayto aad iyo aad baan u soo dhowaynaynaa run ahaantii waxaa weeyaan taariikh cusub oo gobolka mudug iyo soomaaliya oo dhanba u bilaabatay warshad noocaana in laga dhiso magaalada gaalkacyood oo weli tii ugu horraysay oo nooceeda ah laga furo soomaaliya weeyaan aad iyo aad baan ugu faraxsannahay dadweynaha gobolka mudug iyo guud ahaan puntland iyo soomaaliya aad baan ugu faraxsanahay warshad noocaana in halkan laga furo waxaa suurtooda dad badan inayan malaynaynin ama ayan islahayn warshad noocaana ayaa gaalkacyo maanta laga furaya dad badani waxay aaminsan yihiin meel burburtay oo lagu kala tegey oo xabbadii iska dhacaysa inay tahay dee xabaddu soomaaliya oo burburtay ayay ka soo jeeddaa wax magaalada u gaarana maaha waa wax soomaaliya oo dhan ka jira nabadgelyadeedana waa la xusayaa waxaad u jeeddaan hadda bannaanka warshadda haddaad aragtaan wax ciidan ah oo xabad sita ama teknika sita oo ilaalinahayaa ma jiraan taa macnaheedu waxaa weeyaan magaalada gaalkacyood waxyaalo yaryar oo dhaca mooyaane sida dadku u bumbuurinayo ma aha nabadna waa tahay warshadihii ugu waaweynaa waa kuwa laga furay aad iyo aad waxaan ugu hambalyaynayaa ragga dhallinyarada ah oo saaxiibbadeena oo caqligaan keenay warshaddan furay maalgeliyey sidaa ay ii sheegeenna warshado kaleeto oo ka waaweyn ayay soo wadaan aad iyo aad in loogu daydo oo ciddii lacag heli kartaaba ay geliso dalka ayaa loo baahan yahay waxaa kaleeto oo ka sii farax badan maanta halkan inay ka shaqeeyaan konton iyo saddex qof oo dhallinyaro ah oo xaasley ah oo mushaarkoodii iyo u heli kara carruurtoodii iskuulka ka bixin kara heli kara oo aan hore u jirinin ugu dambayntii guddoomiyaha gobolka mudug oo soo xiray xafladdaasi ayaa isna sheegay inay tani ka qayb qaadanayso horumarka gobolka baan aada iyo aada ugu mahadcelinaynaa waana wax ilaahay lagu xamdiyo inaynu helnay waddankeenu inuu leeyahay koronto joogta iyo biyogelin joogta iyo biyo nadiif adduunka laguma wada haysto waxaas waa barwaaqo ilaahay ina siiyey waan dadku wada haysan hadda nairobi baan joogay nairobi baan hal sano joogay lalkuna waa dayn jiray biyuhuna waa go'i jiray biyaha sidii balle xunaho biyo yarooda ama aali baa waxaa la dhaamin jiray haween barkii sideed bisaa waa waxaa lagu dhaamin jiray cagag waaweyn baa lagu dhaamin jiray dabaq biyo la saarayo haween barkii waa hotelkii aan deganayn marka waa nimco ilaahay ina siiyey oo ayna haysan dhinaca colaad baa naga haysato oo waxaa laleeyahay meeshaan meel bini aadan ku noolaan kara ma aha soomaaliya dhinacna barwaaqo kalea ilaahay ina siiyey oo rabba rabba rabba inoo qarsi marka inagoo aad biira cabbi jirnay mar haddaynu hadda biyo nadiifa cabbayno waa barwaaqo dadkii ka shaqeeyena shirkaddan allaha barakeeyo dadkii kasoo shaqeeyena khayr allaha siiyo marka xaqiiqda waxaa weye biyaha nadiiftaa oo sida sahalkaa lagu helayo dhib badan baa laga marayaa dadka ka shaqeynaya dhib badan bay ka marayaan
shaafic cabdulqaadir same raadiyo daljir gaalkacyo
warbixintaasi wariye shaafici ayaa u dambaysay guud ahaan barnaamijkai fiidnimo ee caawa iyo daljir oo idinka imaanayay magaalada muqdisho waa soo saaridii iyo tabintii wariye maxamed cabdulahi cali kooshin oo dhammaantiin idinleh amaanaal ah
قلبي لقادني ذهب كفور